wanaagsan dhegaystayaal mar kale barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkanna waxaan idinku hayaa waxa kala haysta hal abuurka iyo jiilka xilligan jira laambad yahay bidhaantay babaay yahay caddaatay liin yahay bislaatay buskud yahay gaduudan xalwo yahay aan baarin adigaa bataati iga dhigan basbaaso araggagabaya waan u bogaaye waa tix ammaan ah oo loo tiriyey gabar ay ku adkaatay inay fahanto erayadan dayaxoo habeenkii intuu caad hareer maray harka dhigay adduunkay ama kayma haraca oo inta uu mayaay helay harafkiyo calaamuhu ay iseebsadeen oo ubax kala hanaani dhirta wada hareeyo haadlayduu dhinacyada heesood u dirayan ayaad iila haybtaa sidoo kale waxaan barnaamijka cawayska washington ee caawa idinku hayaa karaamadii aan lahayn sidaan ahaan jirna horta karaamada cid nagama qaadan annagaas ka qaadna ilahay karaam nagama qaadin nimaan nin ku tahan nin laysgama dhigaa layidhi soomaali wuxuu nin isaga dhigaa ninka walaalkiisoo keliya dalkeena waa baaba'ayaa shacbigeena waa baaba'ayaa dunida badaha la degaaya waa arta ciyaalkanaga si kastaan u dhammaanay waa fanaanka cabdulqaadir cumar macalin jubba oo qaybtan caawa uguna dambaysa si weyn uga hadlaya dalka iyo dadka soomaaliyeed sidoo kalena sheekadii abaalmarin jacayl barnaamijka kama marna oo caawa iyo cawayska washington dhalinyarada xilligan jirta gaar ahaan kuwa magaalooyinka waaweyn ku kora ayaa qaar badan oo ka mid ah waxaa mararka qaar ku adkaatay inay fahmaan sugaanta loo adeegsado dhirta degaanka xoolaha iyo wixii la halmaalaa iyagoo taa ka doorbida in sugaan looga sameeyo waxyaabaha ay garan karaan ee nolol maalmeedkoodana ku xeeran cali cabdi cali oo ah wiil dhalinyaro ah oo sameeya sugaanta oo ku tixan barnaamijkan cawayska washington ayaa nala wadaagaya waayo aragnimadiisa xagga ku aadan cali kusoo dhawow barnaamijka cawayska
waa dhowahay walaal caasho aadna waa kaaga mahad celinaya adiga iyo dhegaystayaasha iyo rabada c o eda caashay hadda ka hor gabar aan walaalaha gabar aan saaxiib ahayn ayaan runtii waxay iga codsatay inaan u sameeyo hees aniga lafteyduna gabadhii waxaan la jeclaaday inaan u sameeyo hees waxaan u sameeyey marka heesaan soo socota haye waxay leedahay heesu marka hore habboone marka xige hirdoogle iyo hoobaan bislaataay dayaxoo habeenkii intuu caad hareer maray harka dhigay adduunkay ama kayma haraca oo inta uu mayaay helay harafkiyo calaamuhu ay iseebsadeen oo ubax kala hanaani dhirta wada hareeyo haadlayduu dhinacyada heesood u dirayan ayaad iila haybtaa kolkasaba habboone hilaaci iftiibee qorax heega joogto aan si aan lahaynay hogoshiyo daruurtii deegaanku hoortaay iddaraa aqoon loo dhaqan hiil ka dhigatay taan hilmaamin edabti hufnaan iyo xishood laay walaal haybad iyo qurux hodan baad ka noqoto hubqaadkaaga wacaan iyo habsamayska eebahey hibo kaaga dhigayba hablaheen la wada siin heesu hees hees noocaas oo kale a aada u tiro badan aheyd aan gabadhii u sameeyey markii aan u diray way fahmi weyda gabadhii waxay tihi maxaad kala jeeda saan waa heesii ammaanta ahayd haye
gabadhii hadda waa ka dhaadhaco waayey dhulkaas barwaaqada iyo roobabkaas iyo waxyaabahaasa ammaanku noqayo waa ka dhaadhaco waayey gabadhu waa gabadh reer muqdishooda dhirna waxay ka taqaanaa inta badan talaalkaas asagana roob hadduu ku dooyo haddii kale wuu iska qoyan yahay moogtahay haye marka marka waxay u baahatay qaamuus u fasira waxaanaad ku hadashay waxaan aan ku hadlay u fasira haye waa yaabay roobka roobkuna markii uu doo wadooyinku dhiiqo ka dhigaahoo dhibaatauba ku yahaba haye qaatil bilaahi baan kala istaagnay markaas kabacdi aan waxaan xusuustay adduunyadii hore iyo gabayadii hore iyo waxaas in laga soo tugto laga soo gudbo oo si cusubba oo kana hawl yar sidii hore loo sameeyo suugaan oo digitaala oo digitaala markaasa waxaan go-aansaday bal gabadhu waxay taqaana inaan wax ugu ammaano qudaarta caadiga ay taqaana gabadhii inaan ugu ammaano ayada lafteeda ku ammaano waxay og tahay ay ku shaqo tagto u samee baad istiri ha waxay og tahay ku shaqo tagto u samee baan istiri haye maxaa tiri markaa
waxay leedahay heestu baxsan yahay hagaagtay laambad yahay bidhaantay babaa yahay caddaatay liin yahay bislaatay buskud yahay gaduudan xalwo yahay aan baarin adigaa bataati iga dhigan basbaas oo araggaaga baya waan u bogaaye hees noocaasoo saasaan u sameeyey caashoy haye
dabcan gabadhii markii heesaa u tiriyey waxay tidhi maasha allah heesi way la dhacday xalwo yahay aan baarin ha xalwo yahay aan baarin xalwo yahay kululaa laga wadaa macnaha haye ayadoo kulul lagu kala tegaayo iyadoo kulul lagu kala baxaayo haye
marka heestii noocaasheed aan gabadhi u sameeyey dabadeetana midaanay saanto aada ula dhacday
waxaa intiina la socotaa barnaamijkan cawayskan washington inoo socotay sheekada abaalmarin jacayl oo ah sheeko laga qoray hooyo soomaaliyeed oo gabadheeda abaalmarin ahaan u siisay wiil ay guur ku ballansanaayeen oo ay dagaaladii sokeeye isku waayeen waa kan waryaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoysje oo sheekada qaybtii afraad caawa inoo haya hilowle waanadii aabbihii siiyey uma meeldayine wuxuu si xeeladii ku jirta uga dhaadhiciyey odaygii inaysan wax dhib ahi ka dhex dhalan doonin isaga iyo inanta uu rabo inuu guursado ee dhowl owgeedi waxaana hore loo yidhi labaatan jir inta uu laan ka boodo ayuu talana ka boodaa axadda soo socota ayaynu arooskaaga dhigaynaa ee sidaa ugu sheeg reerka inantu ka dhalatay xaaji xasan oo inankiisa la talinaya baa yidhi xaaji xasan fiidnimadii markuu gurigiisa tegey wuxuu u yeedhay xaaskiisii oo intuu barsadii la fadhiistay u sheegay in hilowle gabar u keeni doono iyana looga fadhiyo qabanqaabadii arooska binti sabriye oo hilowlo dhashay inkastoo aanay ku farxin guurkiisa hase yeeshee may diidin sababtoo ah waxay la rabtay waxbarasho jaamacadeed oo dibadda ah in loo diro si uu cilmiga injineeriga u soo barto hilowle wuxuu la socodsiiyey dhool in maalinta axadda aroosku dhici doono dhowl farriintii loo sheegay bay siday u sii waday hooyadeed haweeye cismaan farta ka saartay iyadu kumay dhici karayn inay aabbaheed u sheegto arooskeeda dhowl qoyskeedii kadis bay ku noqotay arooskan degdega ah oo waxay la damacsanaayeen inay waxbarashadeeda dugsiga sare dhammaysato kadibna jaamacadda ummadda ku biirto reer awgeedi waxay si cagajiida u aqbaleen codsigii arooska ee dhanka reer xaaji xasan kaga yimid goor barqa ah waxaa u yimid qoyskii dhowl owgeedii dhowr oday oo ka socday dhanka hilowle oo doonayay in inanta dhool loo meheriyo wiilkooda owgeedii oo ahaa dhowl aabbaheed markii inantiisii la weydiistay wuxuu ku yidhi nimankii gabadha ka soo doontay waannu idin siinay inanta dhowl dhowr nin oo kale oo adeero iyo ilmo adeer isugu jirayna way ku raaceen bixintaas markii meherku dhacay dumarkii guriga joogay waxay hal mar u mashxaradeen meherka inantooda alalaas baa afarta dhinac isqabsaday dhool waxay galabtii ku xigtay u timid saaxiibteed jamiila oo ugu hambaliyaysay meherkeeda waxayna ku tiri iyadoo kursi gaaban oo horteeda yiil kusii fadhiisanaysa dhoolay marka hore waxaan kuugu hambalyaynayaa meherkaaga balse waxaan rabaa inaan talooyinku siiyo si mustaqbalkaagu aanu u hallaabin walaal waxaan ka cabsi qabaa in hilowlo noqdo nin hinaasi ah waayo maalin dhoweed innagoo ifka xalana ag marayna ayuu wiil aanan aqoonin si fawdo ah garabkayga u taabtay markaas hilowle inkastoo aanu ii bandhigin waxa uurkiisa ku jira hase yeeshee dareenkiisu wuu isbeddelay dhool oo saaxiibteed u jawaabaysa baa tidhi jamiila waxay dhool u sheegtay in gabarh ay beri hore isku xaafad ahaan jireen oo ay saaxiibbana ahaayeen uu guursaday nin masayrlow ah maalin walbana ay isqaban jireen ninkeeda waxayna ku tidhi waxaan kuugu ducaynayaa in alle aanu sida ninkaas aan sheegay oo kale kaaga dhigin hilowle jamiila ilaa galabnimadii markay la joogtay saaxiibteed ayay ka tagtay iyadoo leh abbaayo waxaan rabaa inaan sii maro isgoyska baar ubax ee nabadgeliyo haye nabaadiino bay ka daba tiri dhool intii u dhexaysay meherka iyo arooska dhowr habeen bay kulmeen dhowl iyo hilowle iyagoo kor u sii qaadayay jaceylkooda naftoodana raalligelinayay
aa
markii toddobaad ay ka soo wareegtay maalintii meherku dhacay dhool iyo hilowlana ay noqdeen nin iyo ooridii xaaji xasan iyo xaaskiisii binti sabriye waxay guri weyn oo bangalo ah oo ay ku lahaayeen kasoo horjeedka safaaraddii talyaaniga ee degmada boondheera u dhigeen alaabtii arooska oo dhammaystiran sahre xaaji xasan gurigiibay gogashay faadumana alaabtii arooska iyo midba halkii ku habboonayd dhigtay laba caana maal bay ka shaqaynayeen intay laba hablood oo kale oo hawsha aada u yaqaan soo wateen waxay ku faraxsanaayeen arooska walaalkood hilowle mid waliba yaan lagaa hor dhammayn bay hawsha u qabanaysay toddobaadkii lagu ballamay in la dhigo arooska dhool iyo hilowle wuu dhammaaday waxaana xafladdii arooskooda lagu dhigay guriga reer xaaji xasan ee degmada boondheere haweeye intaan arooskii bilaaban bay galabnimadii axadda waxay marti qaaday hooyooyinkii xaafadda kuwii ay isweji yaqaaneen xaaji xasanna wuxuu soo kaxaystay saaxiibadiis oo dhan waa laysugu yimid dhallinyaradii ay hilowle isyaqaaneen waa yimaadeen saddex qol baa dadkii la kala fariisiiyey dhool fiidnimadiibaa waxaa loo soo gelbiyey gurigii ay ku aqalgeli lahayd xaflad arooseed ayaa degmada boondheere ka dhacday cidihii deriska oo dhan baa ka soo qayb galay dhallinyaro aada u jadbaysan oo aada u xiiseeya cayaaraha qoobka cayaarka ayaa ka soo qayb galay waxaana heesihii habeenkaasi madaxa loo lulay ka mid ahaa mid ka mid a heesaha caanka ah ee uu ku luuqeeyo fanaanka michael jackson
waxaad weli la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaya magaalada washington qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska ee toddobaadkan waxaan idinku hayaa qaybta u dambaysa ee waraysigii aad toddobaadyadii lasoo dhaafay la socoteen aanu la yeelanay fanaanka weyn ee cabdulqaadir cumar macalin jubba fanaanka waxa uu qaybtan uga hadlayaa sida uu u arko dalka iyo dadka soomaaliyeed gaar ahaan mas-uuliyiinta iyo sida uu arko doorkooda xilligan falastiin axmed iimaan ayaa fanaanka waraysigan kula yeelatay magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka heesaxaaga heestaas leedahay lagu soo gabagabeeyey barnaamijka waa noo soo qaban lahayd
soomaaliya daawada xalada cabdiqaadir maxamed mursal ayaa ii dhiibay cali jaamac boqorre ayaa sameeyey laxankii muusiga anigaa sameeyey waa hees sometimes markaan qaada xataa inaan ilmeeyo macnaha markaa laakiin jabuuti kale marka habeenka qaaday jabuuti oo kale oo xafladda ay sameeyeen marwada madaxweynaha iyo jaamaca maxamuud xayd iyo axmed cismaan geeli waan ka sameeyey meesha waan ilmeeyey way wadogaayeen sababtoo ah mar allaala markaan ku soo baxay tiyaatarka oo arkay horteeda fadhiyaan dadkii madaxda ahaa oo dileyta maxamed dileyta ka mid yahay marka prime minister buu ahaa iyo all of them wasiiradii iyo kulli iyo shacabkii hal mar kacay markaan soo galay markhaati bay ka wada hayeen ilma iga timid dam istaaj waan ka baxay sababtaa waxaan soo xasustay tiyaatarka xamar iyo kii hargeysa
xiisaha hogaygiyo baahida aan ku qabo hadallada baroorta siduu caashaqa ii bogay aan ku bilaaboon ku baasho hadalku ku ballaasho carabkii igama qal xiisaha hogaygiyo baahida aan ku qabo hadallada baruurta siduu caashaqa ii bogay aan ku bilaaboon ku baasho hadalku ku ballaasho carabkii igama qal igama qal bareer iyo horeetiyo awal barashadeennii bilowgii kalgacalkood degdeg iigu beerta iga dhigay bastiyon la baxa dhigayay diligtiyo horetiyo awal barashadeennii bilowgii kalgacalkood degdeg iigu beerta Waa iga dhigay bastiyuun la baxa dhigayay bogti jacaylku bogga iiga taalman ha bogso talmeyo weli baan kudayaa weli baan kudayaa
karaamadii aan lahayn sidaan ahaan jirnay horta karaamada cid nagama qaadan annagaas ka qaadnay ilaahay karaam nagama qaadin nimaan nin ku tahan nin laysgama dhigaa layidhi soomaali wuxuu nin isaga dhigaa ninka walaalkiisoo keliya dalkeena waa baaba'ayaa een, shacbigeena waa baaba'ayaan dunida ku- badaha la degaaya waa arta ciyaalkanaga Een, si kastaan u dhammaanay aniga maanta haddii liga dhiga madax waxaan la yaabanaya dadka madaxda noo ah falastiin haddii ani maanta madax liga dhigo oo aan qaato een, een, konton milyan boqol milyan oo dollar weligay ma haysanaya waa maya waan dhimanayaa berri diinteen islaamkama haddaan dib u dalacanna lacagtaa guryaha ku dhisto iyo waxyaalaha ku samayso dembiga lagu sameeyo fusuqa ay ku sameeyaan ilmahaaga ama asxaabtaada ama wixii ay ka tagtay soo adig kuma socdo maan sameeya marka inaanan waxba ka qaadan soomaalida muqdisho iyo hargeysa iyo boosaaso meel kasta ku nool ee silcaysa gaajada dilayso intaan waxooda dhici lahaa oo na xadi lahaa oo aakhiro lay cadaabi lahaa qabrigana lagu karbaashi lahaa maan sameeyo inaanan waxba xadin mushaar fiicanna aan qaato ilmahaygana ku noolaadaan ixtiraam I don't know.
ma tegaysaa muqdisho ama soomaaliya meelo kaloo ka mid a ani boqos waa tegayaa boosaaso waa teg kismaayo waa tegaya baydhabo waa tegaya jilib jamaame een, hargeysa burca boorama soomaaliya anigu fanaan baan u ahaa aroonkeer qabiil sababtoo ah annagoo shan dad emti ah iyo ku jira ku jira tigid bileeti ku jira gaarana sidana oo basiinka aan ku laaban lahayn marka aan nagu jirin ayaan tegi jirnay magaalo ama markaas een een ha ahaato kismaayo ama ha ahaato boosaaso ama ha ahaato burco ama ha ahaato ceergaabo ayaa tegaysaa markaas waxaa lagugu bedelayaa tigidkii iyo boorso amtiga lagu lacag lagaaga buuxinaya dadka saas kuu jeclaa een see u qabyaaladana ii sheeg no way haddaa garasho leedahay Een, adoo midda kale toban heli kara toban adoo heli kara maxaa u qaadanaysaa laba iyo hal ii sheeg adoo noolaanayna weliga intaad eh, sidii aabbaha u dhintay adaan aabbahii ma noola cumar ma noola yuusuf ma noola afraxna ma noola sablana ma noola miyaan anigu ujeedin inaan anin beri dhimanayo maxaan u xadayaa xaqa islaamka maxaan u xumaynayaa qof soomaaliya waay in lagu xanta kuu fiican tahay in lagu xasta kuu fiican tahay aday kuu fiican tahay dembigaa kaaga yaraanaya laakiin aduu cilnaa xasta Een, waxaa jira fanaaniin waayadan soo heestay Een, idinkuna fanka dabcan waa kasii duqoobaysaan kuwa cusubna waa soo galaya ma dhegaystaa inaan ku duqoobo xataa ma rabaani Hay.
ha igu daahin baalka inta intaa inaan ku dhisi dhaafo mar inaan aad ugu sii duqoobo ma rabo ilaahay wax ka fiican haysaalo
yaa u xiga oo gumaca yaa ka bixin lahaa gargaryaa u fidin lahaa
gacal yaa u xiga oo gumaca yaa ka bixila gargaryaa u fidila
heestaas dhegihiina ku soo dhacaysa ee googa ay wada qaadaan labada fanaan cabdulqaadir cumar macalin jubba iyo hibe maxamed ayaan kusoo gabagabaynayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan fanaanka waxaa magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka ku wareysatay falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmayno dhammaan nabadgelyo
gacal yaa u xiga oo gumaca yaa ka bixin laa gargaryaa u fidi laa gacal yaa u xiga oo gumaca yaa ka bixin laa gargaryaa u fidi laa
Oh, God.
ujeedada guntintayaa ka furila gurmad yar u maqalaa